bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd qisadii reer bani israa'iil ayaan kusoo dhex jirnay iyo aayaadkii ilaahi subxaana wa tacaala uu inoogu sheegayey macangegnimadooda iyo madax adeygooda tii baa marka la sii wadaa oo laga sii warramaya wuxuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala wadkur waxaad xustaa nebiyow id waqti qulnaa aan nidhi reer bani israa'iil markaan ku nidhi udkhuluu gala haadihi middan alqaryata ee magaalada ah degmadan gala oo fakuluu cuna minhaa qaryada xaggeeda xaysu meel alle meeshii shi'tum aada doontaan raqadan aklan cunitaan raqadan oo waasac wadkhuluu gala albaaba iridana gala sujadan idinkoo sujuudsan wa quuluu waxaadna dhahdaan markaad gelaysaan xitatun mas'alatunaa codsiganagu xitatun waa dembi dhaaf ridid wey dembigana laga rido haddaad saa yeeshaan naqfir waanu dhaafi lakum idinka waxaan idiin dhaafaynaa khataayaakum gafafyaalkiina wasanasiidu waanu siyaadin doonnaa almuxsiniina kuwa hagaajiya ee samafalka la yimaadana ajirkiiyo samahaanu siyaadinaynaa wey waxay ahayd degmadii iyada ahayd suuratulmaa-ida inoogu imaan doontaa ee la yidhi intaad gashaan ka qabsada nimankii degganaayee camaaliqada ahaa waa kuwii diiday kadibna gadaal dambe magaaladii way furteen magaaladii markii ay furteen baa shukri iyo mahadcelin ilaahay magaalada gala la yidhi markaad magaalada gashaanna magaaladu waa magaalo barwaaqa ah risqigaa magaalada yaalla si waasaca oo aan cidhiidri ahayn u cuna cunitaan waasaca cuna magaaladaasi marka waa baytulmaqdis baytulmaqdis weeye sida loo badan yahay waxaa la yidhi markaad gelaysaan magaalada sujuud ku gala wadkhulu lbaaba sujadan albaabka gala idinkoo sujuudsan sujuudda horey waxaan usoo sheegnay qur-aanka iyo sunnadu markay isticmaalayaan wejigoo dhulka dhigaal la dhigaal loo yaqaanaa isdilaaxa shaarica laakiin halka waxay leeyihiin yacni siyaaqaa diidayo gala ruuxu markuu gelayo oo socod unbu ku geli isagoo wejiga dhulka ku haya ma geli karo magaalo sidaas daraaddeed sujadanta idinka oo rukuucsan oo foorara oo ilaahay isu dullaynaya magaalada gala si ay u suurowdo macnaha gelitaankii iyo yacni waxa weeye sujuuddiiba u suurowdo waana loo isticmaalaa waxaadna tidhaahdaan baa layidhi markaad sidaas samaysaan waxaad tidhaahdaan xitatun dhah xidadu waxa weeye waa in dembigana laga hoobiyo oo dunuubtana laga rido saasaanu codsanaynaa oon doonaynaa ilaahu wixii dembigaan galnay noo dhaaf yacni waxa weeye rukuucdaana ku gala saa haddaad yeeshaan gafafyaalkiinni iyo khaladyadiinni waanu dhaafaynaa kuwiina samaha la yimaadee wanaagga la yimaadana muxsiniintaana waan u kordhinaynaa bu rabbi subxana wa tacala wadkur xusnabiyow id waqti qulnaa aan nidhi udkhuluu gala reer bani israa'iilow haadihi lqaryata degmadan gala waa baytulmaqdis weeye oo fakuluu cuna minhaa xaggeeda ka cuna xaysu meel alla meeshii shi'tum aada doontaan meeshaad rabtaan ka cuna raqadan aklan cunitaan raqadan oo waasica aan cidhiidhi ahayn waa barwaaqo wey magaaladu markaa wadkhuluu gala baa layidhi albaaba iridda gala sujadan idinkoo rukuucsanoo foorara idinkoo ilaahay isu dullaynaya oo baahidiinna muujinaya ilaahay aad u baahan tihiin magaalada saa ku gala iriddeeda waa shukri wey magaalada allihii u furay bay u mahadcelinayaan oo cibaadadan la farayaayo waa mahadcelin wa quuluu waxaad tidhaahdaan xitatun mas'alatunaa codsiganagiyo waxaan weydiisanayno waa xitatun waa ridid dembigana laga rido dembigoona noo dhaafaanu rabnaa nukaffir waanu dhaafi lakum idinkaanu idiin dhaafay haddaad saa yeeshaan khataayaakum gafafyaalkiinaanu idiin dhaafayna wasanasiidu waanu siyaadin doonnaa yacni khayrka iyo hawaabkiiyo abaalgudkaan u siyaadin doonnaa almuxsiniina kuwa samaha fala muxsinka waa darajo iimaanka ka sarraysa ixsaanka la yidhaahdaayo yani waxa weye an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak waa kii xadiiska nebigu sal lay slm ilaahay ood u caabudo sidii adigoo arkayoo kale darajadaasa waxaa la yidhaahdaa yani darajat lixsaan marka kuwaas waan u kordhin doonaa warbile subxana waan u siyaadin doonaa sidaasaa lagu yidhi ayib maxay sameeyeen marka awaamirtaa markii la siiyey fabadela way bedeleen aladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey qawlan hadal bay bedeleen hadalkaasoo yani fabadela way bedeleen dhe aladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey hadalkii lagu yidhi bay bedeleen qowlan hadal bay ku bedeleen qowlkaasoo hayra aladii kii aan ahayn qiila lagu yidhi lahum yaga hadalkii lagu yidhi hadal aan ahayn bay ku bedeleen kii lagu yidhi fa anzalnaa waan soo dejinnay cala aladiina kuwii dushooda waxaan ku soo dejinnay dalamuu dulmiga sameeyey oo khaladkaa ku kacay rijzan cadaab baan ku soo dejinnay min asamaa'i xagga saraan kaga soo dejinnay bimaa kaanuu ahaanshahooda sababkii ay ahaayeen yafsuquuna kuwa yani daacada ilahay ka baxa kuwo jidka ka baxa oo xaqa ka baxa ahaanshahay ahaayeen daraaddeed ayaa saa loo yeelay saxiixulbukhaariga waxaa ku soo arooray min xadiidi abi hurayra inuu nebigu yidhi sal lla lay waslam qiila libanii israa'iila idkhuluu lbaaba sujada reer bani israa'iil waxaa lagu yidhi albaabka gala idinka oo sujuudsan waquuluu xitatun dembi dhaaf baan rabnaana dhaha wuxuu nabigu yuri sal lay wasalam fadakhaluu yazxufuuna calaa astaahihim magaaladiibay geleen ayagoo dabada ku siqaya fabadaluu waqaaluu xabbatun fii shaciira meeshii la yidhi idinkoo rukuucsan ama sujuudsan magaalada galana intay fadhiisteen bay dabada ku siqeen ayagoo dabada ku siqahaya bay magaaladii galeen meeshii la yidhi dembi dhaaf baan rabnaa dhahana waxay yidhaahdeen xabad qamandi ah oo tin ku dhex jirtaan rabnaa waxaas macaagignimadooda arka bal dabadood ku siqdo iyo foorarood ku gasho kee kuu fudud soo fooror kama fududa inay daba ku siqaan maxaa ku kalif waa inay ilaahay dabamarteeyaan wax kale maaha istihzaa iyo jees-jees iyo amarkii ilaahay inay daba maraan baa dabada inay ku siqaan u geysa wailaa wax maslaxo ku jira male dembi dhaaf baan rabnaa dhahana waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa xabad qamandi ah oo tini ku dhex jirto oo iyadana maxay faa'iido leedahay waa hadalaan macno lahayn oo maalaa yacni ah hadalaan macno lahayn oo maalaa yacni ah weeye laakiin ujeeddadoodu waxa weeyaan kii ilaahay inay daba maraan w saas macana marka ummad aad u macangegiin ah oo garmaqaatayaal ah oo meeshii ilaahay u dira mooyaane meesha kale uun aadi dabamartayn uun dhaqankaasay lahaayeen reer bani israa'iil oo alla ku tilmaamaya subxana wa tacala xadiidkaasi marka waa xadiis saxiix marka waxay bedeleen hadalkii lagu yidhi hadalaan ahayn wakaa hadalkii lagu yidhi muxuu ahaa foorar ku gala dabasiq bay ku bedeleen waxaad tidhaahdaan dembi dhaaf baan rabnaa xabad qamandiyaan rabnaa bay ku bedeleen hadalkii la yidhi hadalaan ahayn bay ku bedeleen saasaa laga wada markay dabamartadaas sameeyeen iyo khaladkaa weyn iyo edadaradaas ayaa alla subxaana wa tacaala samada cadaab kaga soo dejiyey rijzigu waa cadaab madaacuun buu ahaa axaadiista nebiga waxaa ku sugan sal lla alay wasalam in daacuunku uu ahaa cadaab ilaahay ummadihii inaga horreeyey kusoo dejiyey marka inuu daacuunka ahaa waa suurtagal inuu ahaa cadaab nooc kale ana waa suurtagal cadaab baa ilahay kusoo dejiyey subxaana wa tacaala cadaabka la cadaabayna lagama gardarnayne fisqigay ku kaceen iyo amarkii ilaahaya ka baxeen sababtiisa ayuu ku yimid wey fabadela way bedeleen aladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey way bedeleen ay bilqowli aladii qiila lahum wey hadalkii lagu yidhi bay bedeleen kay ku bedeleen unbaa laga sheegay laakiin kay bedeleen waa kaan hore usoo sheegnay soo ma fabadela way bedeleen aladiina kuwa dalamuu dulmiga sameeyey hadalkii lagu yidhi way bedeleen qawlan hadal bay ku bedeleen oo hayra aladii kii aan ahayn qiila lahum lagu yidhi hadalkii lagu yidhi hadalaan ahayn bay ku bedeleen faanzalnaa waan soo dejinnay cala aladiina kuwii dushooda dalamuu dulmiga sameeyey oo khaladkaa ku kacay ilan dulmigu waa khaladkay sameeyeene rijzan baanu ku soo dejinnay cadaab min asamaa'i xagga saraan kaga soo dejin bimaa kaanuu waxay ahaayeen daraaddii yafsuquuna kuwo ilaahay daacadiisa iyo yacni xaqa ka baxa jidka saxdaa bixitaankay ka baxeen ay ka leexdeen sababteedaas loogu soo dejiye wey macnaha reer bani israa'iil marka nimo noocaasay ahay in laynooga warramo reer bani israa'iil waxaa ku jirta innaga haddaynu nahay ummaddii nebi moxamed sal lla lay wasalam yacni waxoogaa darsi waana-a baa inoogu jira war nimankaasi waxay ku kaceen ha ku kicina haddaad ku kacdaanna tii la mariyey unbaa idinkana laydin marin darsiga labaadee ku jira waxa weeyaan nebi maxamed buu ugu jiraa salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo rasuulka waa la dhibayey xaalad wuxuu ku jiray aad loo dhibayo waxaa marka la leeyahay haddii nebiyow lagu dhibay oo ummadaada qaar ka mida ay ku dhibeen waa lagaaga horreeyey oo rasul baa kaaga horrayso muuse kow ka yahy marka dee haddii lagaaga horreeyo waa inaad iska sabirto wey iska dulqaado rasuulku sal lay slam waa kii dhihi jiray maalin maalmaha ka mida oo la dhibay raxima allahu muusa faqad uudiya akara min hada buu nabi uri sl lay slm ilaahay muuse ha u naxariista buui waxaa la dhibay intan aniga la dhibay in ka badan baa la dhibay buu nabigu sal lay slm marka waa dayash sabirsiin wey macnaa iyo tacsiye nabiga loo tacsiyeynayo salawatu rabbi wasalam caleyh qisaskan marka yani duruustaasaa ku jirta inagana darsi baa inoogu jira nabigana tacsiya u tahay salawatu rabbi wasalam caleyh waid istasqaa muusa liqowmihi waxaa la sii wadaa yani aayadihii kutusayay macangegnimadooda iyo dhaqanxumadooda wadkur waxaad xustaa nebigu id waqti istasqaa uu warow dalbay muusaa muuse markuu warow dalbay liqowmihi tolkii markuu u warow dalbay yani markuu u codsaday biyo ay cabbaan faqulnaa markaa waxaanu nidhi idrib dhufo bicasaaka ushaada waxaad ku dhufataa muusow alxajara dhagaxa ku dhufo dhagax uun dhagaxyaanta ka mid fanfajarad wuu ku dhuftay fanfajarat waxaa burqatay minhu xaggiisa waxaa ka soo burqatay dhagaxa xaggiisa itnata casharata labi-iyo toban caynan min caynin oo ilah labi-iyo toban ilood baa ka burqaday qad calima way ogaadeen kullu unaasin dad walba dad kulligood reer walba wuu ogaaday mashrabahum makaano cabbitaankoodii meeshay ka geli lahaayeen oo ka cabbi lahayeen iyo kaalintoodii way ogaadeen oo way barteen kuluu cuna baan ku nidhi rabbi subxana wa tacala kuluu cunaan ku nidhi oo washrabuu cabba min risqi illahi ilahay risqigiisa cuna oo ka cabba walaa tacthow hana fasaadinina fil ardi dhulka dhexdiisa ha fasaadinina mufsidiina xala'atin kuwa fasaadinaya dhulkana ha qasina oo ha labina qaska iyo labka ka daaya idinkoo fasaadinaya baa layidhi yani markii afartankii sane ee tiiha ahaa ee wareerka ahaa reer bani israa'iil lagu ciqaabay ayay oomeen biyay u baahdeen nebi muuse ayaa marka ilaahay u weydiiyey inuu waraabiyo ilaahay qowmkayga waraabi buu yidhi nebi muuse markuu qowmkiisa u warow dalbay oo ilaahay u weydiiyey inuu waraabiyo bal taana xus baa layidhi nebiga sal lay slm markaasaa waxaan ku nidhi ushaada aada wadato waa ushii cajiibka ahayd wey ee mucjisada ahayd ee marna halaqa iyo abeesada noqonaysay marna usha caadiga noqonaysay wey ushaada aada wadato waxaad ku dhufataa dhagax uun alxajarada dhagax khaasa maaha sida raajixa dhagax alla dhagaxaad soo martaba ku dhufo mid alla midkaad rabto kuu dooni ha noqdo dhagaxa markaad ku dhufto ilaa ka soo burqanay nebi muuse calayhi salaam dhagaxii buu ku dhuftay labi-iyo toban ilood baa ka soo booday labiiyo tobanka ilood waxaa looga dhigay iyagaa waxay ka koobnaayeen labi-iyo toban lafood laf walba iyo qoys walba marka waxaa loogu talagalay inay kaalin gooniya ka cabto saas daraaddeed baa waxaa layidhi qolo walba iyo dadka dad walba iyo reer walba wuu ogaaday kaalintuu ka cabbi lahaayee biyaha ka geli lahaa wax lagu murmi iyo wax laysku qabsan midna ma ah war idinkuna wataa kaalintiinniyo halkaasaad ka cabbaysaan idinkuna halkaasaad ka cabisan ishiinni wataa qolo walba ishoodii baa gooni loogu maray macnaha saasuu rabbilahi subxana wa tacala markii biyahaas loo soo burqiyey ayaa marka waxaa lagu yidhi cuna oo cabba risqiga leh risqiga ay cunayaani waxa weeyaan waa mannigii iyo salwa salwadaa soo marnay wey macana shimbirihii dubnaa iyo manigii galladii usoo da-aysay taa weeyaan waxa cuna la leeyahay cabbana waxay ku dhacaysaa ishan biyahan kasoo burqadayna ka cabbaa leeyahay kulligaa risqi ilaahay idin siiyey macnaha maydaan ku dhibaatoonin ceel aad qodeen ma aha il aad idinku soo burqiseen ma aha rafaad maydaan u marin waa risq ilaahay idin siiyey subxana wa tacaala laakiin fasaadka dhulka ka daayay qaska iyo labka dhulka ka daayay oo macaasida iyo dunuubta aad dhulka ku qasaysaan ood ku fasaadinaysaan ka daaya yani yani dhibaatada aad wadaan iyo khaladka aad wadaan iyo macsiyada aad gelaysaan daayo oo ilaaha intaa idiin galay u mahad celiya maynta ilaahay intaasoo dhan idiin galo idin xanaaneeyo oo sidaa rabbi subxaana wa tacaala idiin koolkooliyo baad haddana dhulkiisii iyo risqigiisii ku caasinaysa ha yeelina baa laleeyahy ha yeelina saas way macnaha wadkur xusnabiyow id waqti istasqa uu warow dalbay muusa muuse markuu warow dalbay nebi muuse calayhi salaam liqowmihi qowmkiisii markuu u warow dalbay oo uu biyo ilaahay u weydiiyey biyo ay cabbaan liqowmihi tolkii faqulnaa markaa waxaanu nidhi idrib dhufo muusow bicasaaka ushaada waxaad ku dhufataa alxajara dhagaxun asha ku jirta ay jinsiye un iska dhig cahdiya maaha fanfajarat markaa waxaa burqatay wuu ku dhuftay baa halkaa ku jira ilaan burqashada iyo dilaaciddu wax imaanun dhufashada kadib wuu ku dhuftay fanfajarat waxaa burqatay oo dilaacday minhu dhagaxa xaggiisa itnata casharata labi-iyo toban caynan oo ilood il durdurayso biya qad calima way ogaadeen kullu unaasin dad kulligood yan reer walba wey qoys walba iyo laf walba way ogaatay mashrabahum makaana cabitaankoodii meeshay ka cabbi lahayn kaalintoodii way ogaadeen kuluu cuna baa marka layidhi oo washrabuu cabba min risqi illaahi ilaahay risqigiisa wax ka cuna oo wax ka cabba walaa tacthaw ha fasaadininoo ha qasina fil ardi dhulka ha qasina mufsidiina xaalaatin kuwa fasaadinaya mufsidiinada waxaa loogu adkeeyey waa master mu-akide waxaa loogu adkeeyey ruuxu markuu khalad samaynayo khaladkiisa uusan u haysanin inuu khalad yahay iyo waxaa kala gedisan markuu khaladkii samaynayo inuu samaynayana isoogyahy marka mufsidiinadu khaladkii way samaynayaan haddana waa ogyihin inay samaynayan waa u qasteen wey macnaha saas weyaan idinkoo fasaadinayo aan yani waxa weeyaan jahli idiin geynina og ha fasaadinina macnaha saasa laga wado oo master ku faa'iideynaya wadkur xusba lilnabi sal lay waslam id waqti wadkuruu xusba dheh bal waxaad xusuusataan reer banu israa'iilow id waqti qultum aad tidhaahdeen yaa muusa muusow lan nasbira dul qaadan mayno calaa dacaamin cunto dusheed iyo quud dushii waaxidin oo mid ah hal cuntaa uma dul qaadan karna maxaa hortaan marka ee fadcu bari lanaa annaga rabbaka rabbigaa noo bari oo noo tuug yukhrij saare lanaa annaga ha noo soo saaro mimaa tunbitu lardu waxay dhulku soo saarto qaarkii ama ma'kuulan wax la cuno ha noo soo saaro oo mimaa shay ka mida tunbitu lardu dhulku ay soo saarto min baqlihaa ah min baqlihaa yacni waxa weeyaan nabaadkeeda ah wa qithaa'ihaa iyo qihaheeda dhulka qihihiisa wa fuumihaa iyo toonteeda wa cadasiha iyo cadaskeeda iyo wa basalihaa basasheeda qaala markaasaa wuxuu yidhi nebi muuse atastabdiluuna miyaad beddel qaadanaysaan alladii midka huwa isaguba adnaa hoosaynta badan biladii kii miyaad ka beddel qaadanaysaan huwa isaguba khayrun khayrka badan ma mid hoosayn badan baad qaadanaysaan ood ku doorsanaysaan midkii khayrka badnaa ihbituu hoobta baa layidhi oo dega misran magaalo uun dega yani waxaad degtaan beled uun dega fa ina lakum waxaa idiin sugnaaday maa sa'altum waxaad weydiisateen waxaad codsateen waad leedihiin waduribat waa la yeelay waduribat waa la laasimiyey oo waa la shabaday waa la dhajiyey calayhim dushooda adillatu dullinimo ayaa lagu dhajiyey darxumo iyo dulli waalmaskanatu miskiinnimo iyo cayrnimo faqri wadaa-u way laabteen biqadabin cadho ayay la laabteen oo minallahi xagga alle ka ahaatay dalika kaasina cadhada ay la laabteen sababkeedu waxa weeye biannahum iyagu kaanuu inay ahaayeen yakfuruuna kuwa gaalooba biaayati illahi ilahi aayadkiisa kuwa ku gaalooba oo wayaqtuluuna laaya annabiyiina nebiyadana laaya biayri lxaqi gardarro ku laaya biayri lxaqi xaqdarro ku laaya dalika kaasi sababtiisu waxa weeye haddana bimaa casaw caasiyidooda daraaddeed waxay caasiyeen daraaddeed rabbi amarkiisuy caasiyeen oo wa kaanuu ay ahaayeen yactaduuna kuwa xadgud sohodimihii ilaahay uu jeexayna ay tilaabi jireen way macnaha tanna waa mid kale waxaan soo sheegnay soo marnay alla subxaana wa tacaala inuu u diyaariyey cunto diyaara iyo cabitaan diyaara tii bay u adkaysan waayeen way ka sheeganayaan waxay yidhahdeen muusow hal cuntaa uma dulqaadan karna nagu manigan iyo salwahan soo degahaya ee halka cuntaa anagu uma sabri karno umana dulqaadan karno waa cuntadaa iska diyaarsan uma dulqaadan karna leeyihin oo hal cunto ma ahayna laba cuntayba ahayda macay hal cunto u leeyihin cuntadu noocay dooniba ha ahaadee haddii iyadii iyadoo xataa fara badanoo isku jirta maalin walba uun iyadii laguu keeno hal cunto wey marka cuntooyin nooc noocaan rabnaa ee waxaad samaysaa rabbigaa noo bari annagu waxaan rabnaa dhul beerataanu nahay oo dhulkaanu beerana wax kala soo baxnaaye in dhulka wixii ka soo baxaya naloo soo saaro waxyaabaha dhulka ka soo baxa ee bini aadamku dheebsado kuwaasaan rabnaa inuu ilaahay noo soo saaro risqigan samada ka imaanaya wax naloo soo dejinahaya naga daa midaan dhulka kala soo baxnaan rabna oon ku rafaadno ayib tiibay sii caddeeyeenoo waxay yidhahdeen min baqliha wa qithaa'iha wa fuumiha wa cadasiha wa basaliha waxyaalahay dhulku soo saaray ay doonayaan bay qaar ka mida magacaabeen waxaa ka mid a baqliga baqliga waxaa la yidhahdaa waa nabaad kasta oo dhulka ka soo baxa bini aadamkuna cuno albaqlu waxaa loo isticmaalaa geedaha dhulka ka baxa wax kastoo dhulka ka soo baxa waa laba mid ama waa baqli ama waa shajar shajarka waxaa la yidhahdaa markuu gun uu isku taagaleeyahy oo uu dhulka ka kacsan yahay ayaa waxaa la yidhahdaa shajar mar hadduusan gun uu isku taago uusan lahaynoo dhulka ku dhagan yahayna baqli baa la yidhahdaa saas maana baqliga marka waxay ka wadaan inta bini aadamku dheebsado waxaa soo gelaya khudaarihii waxaa soo gelaya begelkii waxyaalahaasoo dhan baa soo gelaya macnaha baqliha waa nabaataadka dhulka aan ka kicin bini aadamkuna uu cuno oo dhan baa soo gelaysa min baqliha saas qithaa'iha qithaaga isagana waxa weeyaan waa bahar la yidhaahdo yacni wuxuu u eg yahay qara wadaadadu qaray dhihi jireen la qaarkood laakiin qara maaha nooca qarahoo kale wey laakiin qaraha wuu ka dhuuban yahay wuu ka dhuuban yahay markuu soo baxo salka waa u dhuuban yahay markuu salka meeshuu geedka ku hayo kasii tagabana wuu sii buuranaya marka qaraha waa u egyahay salar ahaan baa loo isticmaalaa marka suuqyadu yaallaa khiyaarkana wuu ka yara gaaban yahay khiyaarka iyo yani waxa weeyaan yani qifaha iyo baalka la yidhahdo qaraha iyo waa isku noociyaad isku noociyaad isku fasiilo wey laakiin wuu ka yara kan yani wax fawaariq yaryar baa udhaxaysa macnaha marka qithaa'iha waa kaawe qaar bocor bay dhahaan bocor cad bay dhahaan bocor cadkii waxsaasay qaarkood dhahaan yacni waxa weeye qaarna khiyaar bay kuyay macnaha ku fasiraan qaar waxay ku fasiraan macnaha waxa qarahay ku fasiraan laakiin waa nooc gooni oo iskii u madax bannaawe suuqyada waad ka waad ku helaysaan macnaha ayib wa fuumiha fuumka yacni laba macnoba waa la yidhahda toonta waa la dhahaa waxaa kaloo la yidhaahdaa qamandida labadaba way ku fasirantay salafku marka toon iyo qabandi baan rabnaa cadaskana isagana waa midkan caanko la yaqaano yani waxa weeyaan yani baashan sarreynka la yidhahdo buu wax yar leegleegi ama digirta digirta yar yartaa buu leegleegi wuuna midab ahaan wuu ka gadisan yahayo wuxuu u egyahay burtuqaalka liinta yani waaweyn buu midab ahaan u egyahay marka sidiisana waa loo karsadaa inta la shiidana yani waxa weeye rootigiiyo waa lagu cunaa marka cadaska suuqyadu isaguna yaalla macnaa suuqa dadka waad ka helaysaan cadaska macnaha wa cadasiha basasha basalihana waa basashi wey basashaa taqaani wey marka cuntooyinka noocaasaan doonaynaa in dhulka nalooga soo saaro taasaanu kaa rabnaa muusow inaad ilaahay noo weydiiso nebi muuse calayhi salaam wuxuu ku yidhi war ma tan xun waxan xunxunka ah ee hoosaynta badan ee rafaadka iyo dhibka aad u maraysaan tan laydiin soo dejiyana aan xagga tayada iyo wanaagga ku gaadhaynin ma tanaad ka bedel qaadanaysaan tii fiicnaydna ma iskaga tegaysaane khayrka badnay see caqligiinnu xaggee jira labadaas laba laysku doorsado meehe haddaad taa dayseen dayn weydeen war waxaan ilaahay idiin soo dejinayo daystaan idin leenahay aydaan ku rafaadaynina iska diyaarka ah dhulkankadaata iyo waxa ka soo baxayana iska daaye laakiin haddaad dayn weydeen soo maaha ihbituu misran magaalo uun dagaal meel uun meel uun dega layidhi macana misranta waxaa fiican laga dhigo misran min alamsaar yani beled uun belediyada ka mida dega ee ee masartan ma aha inkastoo cilmada qaar ka mid ku fasireen waa laga fiicay magaalo uun magaalooyinka ka mida ama yani beled uun beledyada ka mida dega waxa aad weydiisateen waad leedihiin haddaad laydinka kari la'yahay dhul inaad wax ka soo saarataan waa laydinku sii dayn ayb rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala macaasidaa faraha badan iyo dunuubta markay ku kaceen kadib dushooda waxaa la yeelay dullinimo inay liidnaadaan oo dullaysnaadaan oo ay darxumo ku noolaadaan maskanana waa la yeelay dushooda waa miskiinnimada iyo faqriga wey caydhow inay xoolo la'aan ahaadaan ayaa dushooda la yeelay ama in dillada iyo maskanadu way isku macno dhow yihin ama kale macno guud intaa marka waxa weeyaan ay adduunka ku nool yihiin buu ilahay dusha kaa saaray subxana wa tacala macnaheedu waxa weeye maalinkii ay mamlakadoodii iyo dowladoodii ay zuushay ilaa wakti dhow ummada hoostoodun bay ku noolaayeen waa ka aayad kale noogu imaan doonta yani bixablin min alla min allah yani maayad wabau ilaa bixablin min allahi wa xablin min annaas xadhig ilaahay inay ku noolaadaan haysigiisi iyo xadhig dad inay ku noolaadaan labada mid wey xadhiggii ilaahay hadday gooyeen ku dadun bay ku noolyihin ummad kale unbay hoos fadhiyaan intay muslimiinta dowladahoodu jireen oo hal dowlada ay ahaayeen jizya laga qaadi jira oo muslimiintay ku hoos noolaayeen iyagoo dulaysan oo ihaanaysan intii ka horeysay islaamkana bulshooyin kale unbay ku hoos noolaayeenoo marna carab bay la noolaayeen marna ciraaq bay ku noolaayeen oo lagu dulaysan jiray qaarkoodna shaam bay ku noolayeen oo lagu dulaysan jiray markii dambena adduunkaybay u qaybsameen oo bariguna reer bariguna qaar bay haysteen oo gumaysanayeen reer galbeedkuna qaar bay gumaysan jireen hadda konton sano ka hor unbay waxoogaa madaxa la soo kaceenoo dowlad yar meeshan ka samaysteen ha samaysteene dulligii miyay ka baxeen may weli qabayna baxeen reer galbeed unbay weli daba fadhiyaan soo ma reer galbeed unbay weli damudhahaba ku adeegteen laakiin weli ummad uun inay ku gabadaan mooye iskood uma madax banaana tigaaban oo dulligiibay mar labaad ku noqon doonaa madaxa laga garaaci doona marka dulli baa ilaahay saaray oo laazimiyey sidii wax ku dhagan oo lagu shaabadayoo kale laga dhigay saasaa rabbi subxana wa tacala uli waduribat calayhim adillatu walmaskana waa lagu dhajiyey oo dushaa laga saaray oo waa lagu shaabadeeyey weligood ma faaruqaysu rabbina subxana wa tacala ayib waxay la laabteen cadho xagga ilaahay ka timid cadho ilaahayna way la noqdeenoo waa ummad loo cadhooday maxaa loogu cadhooday intaasoo dhan loogu sameeyey waxaa loogu sameeyey aayaadkii ilaahay ay ku kufrin jireen iyo nebiyadii ilaahay gardarrada ku laayeen oo ma nebi baa dilkiisu marna uu gar noqdaa maxaa loo yidhi bikayri lxaqi ma mar baa nebi dilkii gar noqon kara maya ee waxaa laga wadaa marka ay dilayeen way og yihiin dilkay nebiyada dilayeen inay gardarro tahay ayagoo og inay gardarro tahay bay haddana nebiyadii ilahay laayeen nebiyo fara badan bay gacantooda ku dileen saas way macana waxaa kaleeto oo arrinkaa loogu geystay ilaahay amarkiisii ay jebiyeenay khilaafeen cisyaankay ku kaceen iyo xadgudubkii ay sameeyeenoo soohdimihii ilaahay uu dhigay ee uu yidhi ha gudbina ayay tilaabeenoo gudbeen wy maana saas weeyaan wadkur waxaad xusta wadkuruu xusta reer bani israa'iilow id waqti qultum aad tidhaahdeen yaa muusaa muusow lan nasbira sabri mayno dul qaadan mayno calaa dacaamin cunto dusheed waaxidin oo mid ah mannigan iyo salwigan halka cunto ah uma dul qaadan karno ee fadcu bari lanaa annaga rabbaka rabbigaa noo bari yukhrij ha bixiye lanaa annaga ha noo soo saaro mimaa tunbitu lardu waxyaabaha dhulku uu soo bixiyo waxyaabaha uu dhulku soo bixiyo qaarkii ha noo soo saare ama ma'kuulan mid la cuno ha noo soo bixiyo oo mimaa tunbitu lardu waxay dhulku soo saarta ah min baqlihaa ah ka bedel min baqlihaa ah baqasha ah yani yani bagalka nabaataadka dhulka ka soo baxa wa qithaa'ihaa khiyaarka ah ama bocorka ah wa fuumihaa digirta waxaan dhihi laha wa fuumihaa toonta ah ama qamandida ah wa cadasihaa iyo cadaskeeda ah wa basalihaa iyo basasheeda ah dhulka intaasoo ka soo baxda ilaahay ha noo soo saare noo weyti qaala wuxuu uhi atastabdiluuna miyaad bedel qaadanaysaan alladii midka huwa isaguba adnaa hoosaynta badan warma midka hoosaynta badan cuntada hoosaynta badan miyaad bedel qaadanaysaan biladii caniladii kii xaggii miyaad ka bedel qaadanaysaan huwa isaguba khayrun khayrka badan kii khayrka badnaa intaad isnacdaan miyaad kan hoosaynta badan ku bedelanaysaan ihbituu hoobta baa lidhi oo dega misran beled uun dega fa ina lakum waxaa idiin sugnaaday maa sa'altum waxaad weydiisateen oo codsateen oo dhulka inaad ka shaqaysataan awaa laydinku sii dayn waduribat waxaa la yeelay waduribat waxaa la laasimiyey oo la dhajiyey calayhim dushooda addillatu dullinimo iyo darxumo iyo inay liidnaadaan waalmaskanatu iyo miskiinnimo iyo inay mar walba caydh iyo yacni gacan kale ku noolaadaan maskanada waxaa laga wadaa xataa hadday wax haystaan waa fuqaro xataa hadday wax haystaan oo dharigsan yihiin oo kambaniyada adduunka ugu waaweyn ay gacantooda ku jirto baahidu weligood ka bixi mayso waa baahan yihin inay baahan yihiinna waxaad tusi yahuudi inay wax fasaadisa mooyaane oo ay adduunka fasaadisa mooye hay-ado iyo hay-ado samafal ah oo yahuudi leedahay oo gurmanaysa oo bini aadamka dhibaatooyinku meeshay wax ka dhaceen wax ka qabanaysa weligin maad arken sharikaadka adduunka ugu waaweyn ugu xoolo badanna yahuud baa iskale sababtu maxay tahy walmaskanatu wey xoolaha gacantaada ku jira ilaan haninimo ma aha haninimada maxaa la yidhahdaa inama alghinaa hina nafsi in qalbigaaga hodamtinimo iyo qanaaco ilaahay geliyo wey marka walmaskanatu waa faqri iyo baahi bay mar walba ku jiraan wey macana taasaa dusha laga saaray wabaa-uu way laabteen biqadabin cadha ayay la laabteen oo min allahi xagga alle ka ahaatay dalika sababkuna waxa weeye biannahum iyagu kaanuu inay ahaayeen yakfuruuna kuwa gaalooba biaayaati illah ilahay aayaadkiisa kuwa ku gaalooba oo wayaqtuluuna dilo oo laaya annabiyiina nebiyada laaya yaxye iyo nebiye uu ku jira ayay laayeen bikayri lxaqi xaq la-aan bay ku laayeen iyo gardarro nebiga dilkiisu marna gar ma noqdee laakiin way ogaayeen markay laynayeen inay gardarro tahy dalika kaas sabab labaad baa la sheegi dalika kaas sababkiisu waxa weeye bimaa casow caasinimadii ay ku kaceen daraaddeed ee ilaahay amarkiisa ay caasiyeen bimaa kii daraaddii weeye casow ay caasiyeen oo wakaanuu ay ahaayeen yactaduuna kuwa xadgudba oo ilaahay sahdimaduhu jeexay bay tilaabayeen cisyaanka marka waxaad ku fasirtaa amarkii ilaahay bay jebiyeen ictidaagana waxaad ku fasirtaa wixii ilaahay ka reebay bay jiidheen oy macnaha xaddii tillaabeenoo dembiyey galeen xaaraamtii bay u dhaadhaceen intay xalaashii ka gudbeen sidaas wey macna ina aladiina aamanuu waladiina haaduu walnasaara walsaabi'iina man aamana billahi walyawmi alaakhiri wacamila saalixa falahum ajrun cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwa haaduu yahuudoobay iyo wlnasaara nasaarada iyo wsaabi'iina kuwa aan diini gaadhin ilahay yaqaana laakiin diini gaadhin man aamana ciddii rumaysa billahi ilahay rumaysa walyawmi alaakhiri iyo maalinka dambe oo wacamila samaysa saalixan camal wanaagsan falahum waxaa u sugnaaday ajruhum ajirkooday leeyihiin cinda rabbihim rabbigooda agtiis walaa khawfun wax cabsiyana calayhim dushooda ma ahaanin walaa hum mana aynan ahanin yaxzanuuna kuwa murga halkan aayaddu waxay yacni ay xididada u siibaysaa ruuxu inuu madhab ku faano madhab oo yidhaahdo anigu yahuudi baan ahay ama uu yidhaahdo anigu nasraani baan ahay ama uu ku faano yidhahdo anigu saabi'i baan ahay ama majuusi baan ahay ama anigu mu'min baan ahay faan aan camal la soconin iyo caqiido baa la diidaya yuhuud baanu nahay oo shacabkii ilaahay doortay baanu nahay nasaaraanu nahay oo annagaa ummadaha ugu fiican yacni waxa weeye saabi'iin baanu nahay oo annagaa ugu toosan warkaas oo dhan baa xididada loo siibiye arrintu nasab sheegasho maaha madhabna wax ku tari maayo yacni waxa weye abtirna wax ku tari maayo sheegashana waxba kuu qaban mayso dhaqan iyo caqiido unba wax kuu qaban haddaad yuhuud yihiin iyo hadday nasaaro yihiin iyo hadday saabi'in yihiin iyo hadday dadka maalin alle iyo maalinta aakhara rumeeye yihiin a intoodaas a iyo mu'miniinta ruuxii alle iyo maalinta aakhara rumeeya camal saalixana la yimaada ruuxaasi ajirkiisa ilaha agtii waa ku leeyahy ruuxii alle iyo maalinta aakhara rumeeya camal saalixana la yimaada camalka saalixa wuxuu noqon karaa waagii nebi muuse uu joogay calayhi salaam saalix camalku wuxuu ahaa markii sharcigii nebi muuse la waafaji towreed nebi ciise markii lasoo dirayna camalku wuxuu saalix ahaa markuu waafaqsan yahay sharcigii nebi ciise la yimid calayhi salaatu wasalaam laakiin markuu nebi moxamed yimid sal alay wasalam camalku wuxuu saalix noqon karaa markuu waafaqsan yahay sharcigii nebi moxamed la yimid salawatu rabbi waslamu caleyh saas daraaddeed yacni waxay la mid tahay allah subxaana wa tacaala diin aan islaamnimada ahayn ma aqbalayo saas way macanaha waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wey camalan saalixan taasi saalix wuxuu noqon karaa markuu sharcigii nebi maxamed la yimid uu raaca wey macnaha marka intaad ka timaadaan yahuud baan nahay nasaaraan nahay saabi'iin baan nahay sharcigan ugu dambeeyey sharci ilaahay soo dejiyo kii nebi maxamed la yimid aan raaca wey saa unbaad macnaha ilahay agtiisa abaalgudub kaga helaysaan ajirna ku helaysaan cabsina kaga baxaysaan walbahaar iyo murugna aad ku seegaysaan wey macnaha marka garanay inta kale aamanuu garanay haaduuna garanay nasaarana garanay saabiiintu yayi nasaaradu waa kiristanka wey kuwan sheegta wey inay nebi ciise raacsan yihiin caleyhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam saabiiinta ayaa la yidhahda aan isku khilaafsan yahayoo mufasiriintu aad bay ugu muransan yihiin laakiin hal tafsiir baynu ka qaadanayna tafsiirka waxaa iskale mujaahid iyo cataa ibn abi rabax saciid ibnu jubayr ibnu kaiirna wuu rajaxaya waxay leeyihiin waxaa la yidhaahdaa waa dad aan yahuudna ahayn nasaarana ahayn ilaahay way yaqaanaan laakiin wax diinoo kale oy haystaan oy ku dhaqmaan ma jirto ilaahay keliya inuu jiray rumaysnaaye laakiin sharci ay raacsan yihiin ma leh ummado noocaasoo kale a marka jiray oo fidradii ilaahay ku abuuray iskaga sugan diinna fidradu waxa weeyaan ilaahay jiritaankiisa inuu keligii jiray rumaysan yihin sana ma caabudaan dhagax ma aadaan yahuud ma raacsana nasaaro ma raacsana alla keligii inuu jiray rumaysan yihiin haddana maca daalika wax diinoo soo gaadhay oo diimaha samaawiga oy raacsan yihiin ma jirto qoladaasaa saabi'iinta la yidhaahdaa marka waa koox ka mida kooxihii markaa jiray saas way macnaha ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwa haaduu yahuudoobay iyo wnasaara nasaarada kiristanka wsaabi'iina iyo kuwa yani alla yaqaana wax diinoy raacsan yihiinna aysan jirin nebigu sal lay slam markuu diimihii iyo dhaqankii awowyadii khilaafay isagiiyo saxaabadiisuasoo saabi'iin laguma dhihin saabi'iin maxaa yeeley ilaahay keligii halla caabuday la yimaadeen nin alla ninkii marka sidaa rumaysan saabi bay dhihi jireen ummaddaa hore ee ilaahay keligii taqaana bay ku shabahayaan wsaabi'iina saas wasaabi'iina iyo kuwo ilaahay keligii jiri yani rumaysnaa sharcigana aan sharci ay raacsan yihiinna ayna jirin intoodaasi man aamana ruuxii rumeeye billaahi ilahi walyawmi alaakhiri iyo maalinta aakhara rumeeye oo wa camila sameeye saalixan camal wanaagsan falahum waxaa u sugnaaday ajruhum ajirkooda u sugnaaday yani camalkay sameeye abaalgudkiisa cinda rabbihim rabbigooda agtiisa walaa khawfun wax cabsiyana calayhim dushooda ma ahaanin mustaqbalka aakharo cabsi ma geliso walaa hum mana aynaan yaxzanuuna kuwa murgo oo walbahaara adduunyadii waxay kaga yimaadeen way macna waid akhadnaa mihaaqakum warafacnaa fawqakum utuura khuduu maa aataynakum biquwa marka waxa weeye ree hebel baan ahay iyo dhaqaalaan leeyahay iyo midabkaasaan leeyahay iyo dadkaan ugu sharaf badnahay iyo anigan baa jira warka intaad ka timaado camal wanaagsan iyo caqiido wanaagsan laymo taan baa ku anfici laakiin kanaan ahay warkeeda ka bax wadkuru xus baa layidhi wadkuruu xusuusta reer bani israa'iilow id wakti akhadnaa aan qabannay miithaaqakum ballaniyaalkiinnii ballantiinnii la adkeeyey markaan qabannay oo wa rafacnaa aan kor yeelnay fawqakum korkiinna aan yeelnay rafacnaa aan qaadnay fawqakum dushiinna adduura buurti markaasaa waxaan idinku nidhi khuduu qaata maa aataynaakum waxaanu idin siinay biquwatin xoog ku qaata ay biquwatin waxa weeyaan dadaal ku qaata si dadaal ku jiro u qaata way macnaha wadkuruu xusa maa fiihi kan laydin siiyey dhexdiisa waxa ku yaala akhriya oo ku camal fala lacallakum waxaad mudantihiin tattaquuna inaad isdhowrtaan oo ilaahay cadaabkiisa iska dhowrtaan uma markaa kadibna tawallaytum waad jeedsateen min bacdi dalika kaa gadaashiisa ballankaa gadaashiisa markaa laydinka qaaday waad jeedsateen falowlaa fadlullah fadliga ilahay hadduusan jiri lahayn calaykum dushiinna uu fadilay dheeraadsiinta ilaahay dushiinna uu dheeraad siiyey haddayna jiri lahayn waraxmatu iyo naxariistiisa haddayna jiri lahayn la kuntum waxaad ahaan lahaydeen min alkhaasiriina kuwa khasaaray baad ka mid noqon lahaydeen tanna waxay ahayd rabbi subxaana wa tacaala markuu kitaabkii towreedaha soo dejiyey ayaa reer bani israa'iil waxaa ballan lagaga qaaday kitaabkaa towreeda inay qaadanayaan wuxuu ilaahay dhexdiisa ku sheegay oo axkaam iyo mabaadi'ana inay u hoggaansamayaan kitaabkii markuu soo gaadhay ballantii ilaahay uu ka qaaday inay fuliyaanna ay ahayd ayay soo taageen waa diideen buur inta la soo qaaday baa madax laga saaray dushoodaa la soo dhigay buurtii markaasaa waxaa la yidhi haddaad qaadan weydaan oo weliba si dadaal ku jiro aada u qaadan weydaan buurtan baan idinku sii dayn hal idinka hadhi maayo markii way ismiskiimiyeenoo wax ogol bay iska dhigeen buurtii markii laga qaadayna meeshoodii bay ka miiseen saas macnaa marka taana bal xusuusta baa laleeyahay waad jeedsateen mar alla markii ballantaa laydinka qaaday ballantii inaad fulisaan aad ahayd baad ka jeedsateen oo ilaahay hadduusan naxariistiis iyo fadligiisu ayna jiri lahayn uu towbadda idin waafajiyey soo laydinma baabi'iye ha haddayna taasu jiri lahayn wuu kuwa khasaaraad ka mid noqon lahaydee waxaa laga wadaa inta laydin halaagoo laydin tirtiro ayaa markaa kadibna ilaha cadaabkiisa aad ku waari lahaydeen subxana wa tacala saas weeyaan marka waxa aadan ku fakateen waa alla naxariistiisa iyo fadligiisa uu dushiina saaray intaasaad ku fakateen laakiin caqli aad leedihiin iyo cilmi aad leedihiin iyo camalkiina kumaydaan fakanin idinku halaagiibaaba afka uga gasheen ood isku rideen laakiin ilahay baa subxaana wa tacala fadligiisa idin badbaadiyey wey macnaha sidaas weeyaan wadkuruu xusa reer bani israaiilu id waqti akhadna aan qabanay waxay la mid tahay aayadda inoogu imaan doonta fi suurati alacraaf waid nataqna aljabala fawqahum kaanahu dunnatun wadannuu anahu waaqicun bihim khuduu maa aataynakum biquwa buurtii waan dusha ka saarnay markaasaan idhi qaata waxay weliba maleeyeen inuu ku dhacayo buurtu kusoo dhacayso marka aayaddaasay la mid tahay wadkuruu xusuusta id waqti akhadna aan qabanay miihaaqakum ballantiinni markaan qaadnay waxaad xusuusataan reer bani israa'iilow id wakhtigii akhadnaa aan qaadnay miihaaqakum ballankiinnii aanu qaadnay ballanka la adkeeyey baa la yidhahdaa ballanka kalsoonida leh ee la adkeeyey ayaa la dhaarta lagu adkeeyey oo wa rafacnaa aan kor yeelnay fawqakum dushiinna adtuura buurtii ma buurtii nebi nebi muuse lagula hadlay baa laga wadaa mise buur-un buur-un baa laga wadaa buur kale wey buur kale laazim maaha inay noqoto buurtii nabi muuse lagula hadlay calayhi salaam maxaa yeelay waid nataqna aljabala baa ku tusayso fii suurati alacraaf inoogu imaan doonta insha allahu tacala khuduu waqulnaa lakum waxaanu idinku nidhi khuduu qaata maa aataynaakum waxaan idin siinay kitaabkan aan idiin soo dejinnay qaata biquwatin awood qalbi ku qaata ha si dhab ah oo dadaal ku jiro oon ciyaar ciyaar ahayn u qaata lama rabo sharci ilahi hadduu soo dego oo uu ku soo gaadho inaad isku fududaysa maaha dadaalkaaga oo dhan inaad ku bixiso way sidaad u qaadan lahayd biquwatin oo wadkuruu xusa maa fiihi waxa dhexdiisa ku jira oo akhriya kun camalfala wey axkaamta ku jirta iyo yani mabaadida caqiidee ku jirta qaata oo ku camalfala xusa oo wadkuruu xusa maa fiihi waxa dhexdiisaa lacallakum waxaad mudantihiin tattaquuna inaad isdhowrtaan oo cadaabka ilahay iska dhowrtaan cadaab ilahay inaad ka badbaadaan ayaad mudantihiin wey macnaa uma kadibna tawallaytum waad jeesateen ballantaa kadib uma kadibna tawallaytum waad jeesateen min bacdi dalika miihaaqa iyo ballankaa kadib falowlaa fadlullah fadl ilahay hadduusan jirin calaykum dushiinna uu fadilay dheeraadsiinta ilaahay dushiinna uu saaray haddayna jiri lahayn waraxmatu iyo naxariistiisu haddayna jiri lahayn oo tawbadda idin waafajiyey macna muxuu ku tafadulay inuu towbadii waafajiyey waraxmatu naxariistiisu haddayna jiri lahayn lakuntum waxaad ahaan lahaydeen min alkhaasiriina kuwa khasaaray baad ka mid noqon lahayd soo ilaahay subxana wa tacala naxariistiisa maaha idinka oo mutay in laydin baabi'iyo inuu ilaahay subxaana wa tacaala idinka baajiyo cadaabkii oo aad sii jirtaan waa naxariis ilaah marka ka shukriyow walaqad calimtum aladiina actadow minkum fi sabti faqulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin haa dhaqan kale ku kaceen ilaahayna subxaana wa tacaala qaar ka mida uu ku baabiye iyaga walaqad calimtum waxaad ogaad xaqiiqaa waxaad ogtihiin reer bani israa'iilow aladiina kuwii baad ogtihiin ictadow xadgudbay oo minkum idinka idinka mid a fi sabti maalinta sabtida dhexdeeda maalinka sabtidaa kuwii xadka iyo sohdinta tillaabay oo idinka idinka mid ahaa baad ogtihiin ood ogaateen faqulnaa marka aan ku nidhi lahum iyaga kuunuu ahaada qiradatan daanyeero ahaada khaasi'iina daanyeero ahaada khaasi'iina oo fogaadayoo ilaahay naxariistiisa ka fogaaday fajacalnaaha degmadii waxaan ka dhignay saa loo halaagay jacalnaaha degmadii waxaan ka dhignay nakaalan ciqaab lagu cibro qaato limaa bayna yadayha wixii horteeda ah waxaan uga dhignay cibrada limaa bayna yadayha degmooyinkii horteeda ahay xagga hore ka deganaa wamaa khalfahaa iyo degmooyinkii gadaal ka deganaa wa mawcidatan waana ayaan ka dhignay lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsanaya waanaan uga dhignay tu ay ku waantoobaanoo ay ku yani qusqaataan oo ku sajroobaan waxaad ogaateen reer bani israa'iilow ood horay u ogtihiin xadgudubkii ka dhacay koox idinka idinka mid a maalinta sabtida ah qisadani iyadoo gaaban ba hadda halka lagu sheegay laakiin fii suurati alacraaf bay ku imaan doontaa iyadoo faahfaahsan was'al ilqaryata alatii kanat xaadirata albaxri id yacduuna fi sabti id ta'tiihim xiitaanuhum yowma sabtihim shuraca wa yowma laa yasbituuna laa ta'tiihim kadalika nabluhum bima kanuu yafsuquun iyo dhowrka ayadood ee ka dambeeyay qisaday ka hadlayaan marka waxay ahayd allah subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi maalinta sabtida ah malayga ha dabanina dabashada toojiya maalinta sabtida ah maalintii sabtida ahayd ee la yidhi dabashada joojiya ayaa ilaahay imtixaanay subxana wa tacaala malaygii badda ku jiray maalmaha maalintaa sabtida unbuwa biyaha korkooda imaanaya banaanku iska soo istaagayaayo haddaad rabto gacantaabad ku qabsanba inaad shabaq u dhiqato waa baahnaba markii sabtidu ay baxdo axaddu soo gashana badda salkeedu tegi waa inay ku rafaadaan raadintiisa way xeeradaysteen marka waxay sameeyeen mallaygii markuu sabtida uu banaanka u soo baxo baa waxay u qoteen berkado berkadahaas oo biyuhu ku soo ridayaan mallayga markii ay baddu noqoto maalinta axaddaana berkadahaasuu marka gelaya maalinta axaddaa marka la gaadho berkadihii isagoo ku jiro oo ka bixi kari waayay marka kala baxayaan marka way xeeladaysteenoo waxay u xeeladaysteen markii la yidhi war maxaad sidan u yeelaysaanna waxay dhaheen maalin axada unbaan anagu dabannay ma annagaa soo qaqabsanay sabtidii waxbama la qabanine mallaygana axad sabtidii baa la qabtay oo dabinka uu galay oo berkada uu soo galay markay xeeladaa sameeyeen baa laba qolo qolo qoladaas eh qolo kalena waxay tihi war waxaan joojiye qolona shib bay iska tihi sida suuradda inoogu imaan doontaa qoladii shib tidhi warkoodii lama sheegin waxay ku dambeeyeen qoladii dabatayna ilaahay waa halaagay subxaana wa tacaala waxaa loo bedelay daanyarro inta loo bedelay baa kadibna la tirtiroo la halaagay qoladii waxaa soo hadhay uun oo la sheegay inay soo hadhay yacni tidhi war waxaan joojiyey ee ka reebtay qoladan la aamustayna laga aamus warkooda wuxuu ku dambeeyey allahu aclam marka qisadaa weeye halkan lagu gaabiyo waxaa la yidhi waxaad horay u ogtihiin ood ogaateen kuwii xadgudbay sabtida oo idinka idinka midka ah markaasaa waxaanu ku nidhi waxaad noqotaan daanyeero fogaaday khaasiiina macnaha waxa weeyaan ikhsa'uu fiiha soomahay ku fogaada wey daanyeero fogaaday oo ilahay naxariistiisa ka fogaaday bay noqdeen ayb ciqaabta la mariyey degmada iyada ah waxaa looga dhigay waano iyo miday ku cibro qaataan degmooyinkii xagga hore ka deganaa iyada iyo xagga dambe degmooyinkii ka deganaa ayaa looga dhigay miday ku cibro qaataan ha haddii magaalo la galo magaalada inta hareeraheeda degan oo dhan sababtii lagu galay ay ku halaagsantay soo iska ilaalin maayaan saasaa laga dhigay marka darsi waxaa laga dhigay ummadihii eriyadaa ka dhawaa oo dhan cibro u noqoto macnaha wax wey ay ku waana qaataan oo ku quus qaataan baa laga dhigay saas weeyaan waxaa kaloo waana looga dhigay dadka ilaahay ka cabsanaya oo inagu aynu ka midna oo macnuhu waxa weeye goortaad ilaahay xuduuddiisa tilowdaan macaasida iyo dunuubtana aad gashaan taasoo kale unbaa laydin marinays jira wey marka inagana waana ayay inoo tahay iyo caqli celin bay inoo tahay macnaha walaqad calimtum waad ogaateen reer bani israa'iilow aladiina kuwii ictadow xadgudbay oo minkum idinka idinka mid a fi sabti maalinta sabtida xadgudbay oo faqulnaa aanu nidhi lahum iyaga waxaan ku nidhi kuunuu waxaad ahaataan qiradatan daanyeero ahaada khaasi'iina oo naxariista ilahay ka fogaaday fajacalnaaha damiirkeeda qaryada isaga celi cuquubadana waa loo celiyaay fajacalnaaha qaryadaa iyo degmadaa waxaan ka dhignay ciqaabta la mariyey nakaalan yani cuquubo lagu lagu cuquubo waxaan ka dhignay lagu cibro qaato nakaalan cuquubo lagu cibro qaato ayaan ka dhignay limaa degmooyin ayaan uga dhignay bayna yadayhaa iyada ka horreeyey horteeda deganay xagga hore ka deganaa wamaa khalfahaa iyo degmooyinka iyada gadaasheeda oo xagga dambe ka deganaa labadaasi waa kuwii waagaa la deganaaye kuwaasi waana qaadashaan uga dhignay iyo cuquubo ay ku cibro qaataan wa mawcidatanna waan ka dhignay waano iyo miday ku waana qaataan lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsadana kuwatu ay ku waana qaataan maagni oo yani waxa weye caqli celin u noqoto macna waid qaala muusa liqowmihi ina allaha ya'murukum an tadbaxuu baqara qisooyinkii reer bani israa'iil baa laynoo wadaa wadkur xus baa layidhi nebiyow id waqti qaala uu yidhi muusa muuse uu ku yidhi liqowmihi tolkii uu ku yidhi ina allaha alla ya'murukum wuxuu idin amrayaa tolow an tadbaxuu inaad gowracdaan baqaratan sac neef loa inaad gowracdaan qaaluu waxay yidhahdeen atatakidunaa miyaad naga samaysanaysaa husuwan jeesjees ma nagu ciyaaraysaa muuse qaala wuxuu yidhi acuudu waxaan magan geli billaahi ilahay baan magan geli an akuuna min an akuuna inaan ahaado min aljaahiliina kuwa jaahiliinta yacni ninka jeesjeesaayo waa jaahile inaan jaahil noqdo ilaahay baan magan uga ahay qaaluu waxay yidhahdeen udcu lanaa udcu bari lanaa annaga rabbaka rabbigaa noo bari yubayin ha caddeeya lanaa annaga ha noo caddeeya maa maxay bay hiya iyadu tahay neefka lo-daa wuxuu yahay ha noo caddeeye noo bari qaala wuxuu yidhi inahu isagu alle subxaana wa tacaala yaquulu wuxuu leeyahay inahu alle yaquulu wuxuu leeyahay inahaa iyadu baqaratun waa sac laa faaridun aan da ahayn mid da-a oo duqa aan ahayn walaa bikrun qaalinna aan ahayn mid da yarna aan ahayn cawaanun mid udhaxaysa weeye bayna dalika intaasay udhaxaysa mid yar dayarna ma aha mid daweynna me intaasay udhaxaysa qaala wuxuu yihi rabbi subxaanaaluu fafcaluu sameeye dhe maa tu'maruuna waxa laydin amraya sameeye hadalka badan iska daaye waxa laydin faray sameeye oo tillaabsada tilaabo qaadaa layidhi tani waxay ahayd qisada aakhirkeedaa lagu keeni doonaa sababta ay arrintani ku timid waxay ahayd ninbay iska dileen ninbay iska dileen ninkii markay iska dileen bay dhiiggiisii isku riixriixeen waa laysku qabsaday war idinkaa dilay ma inagu maanaad idinkaa dilay war ninka idinkaa dilay waa laysku qabsaday markay isku qabsadeen baa ilaahay subxaana wa tacaala marka kala dhex galayoo la xalinaya sidana loo kala xalinaya marka see ku yimid ninka dilkiisu ma nin adeer uu yahay baa dilay ma dhaxal buu ka rabay ma sabab kalaa keentay warkeedu waxay ku soo aroortay riwaayaadka israa'iiliga ah lanama gelinin marka laa nusadiq walaa nukadib laakiin qur-aanku wuxuu cabirayu nin inay iska dileen ninkii markay iska dileenna ay isku qabsadeen markay isku qabsadeenna ilaahay subxaana wa tacaala uu kala saarayo ninkii arrinkiisi sidii loogu kala bixi lahaa bay qisadani marka ku timi waxaa la yidhi sooma rabtaa ninkii inaad ku kala baxdaan waatan marka muusa qowmkiisi wuxuu ku yidhi alla wuxuu idin amrayaa inaad neef lo-a gowracdaan sac gowraca bal hadalbadnidooda fiiri waxay yidhahdeen oo muuse kaale ma nagu ciyaaraysaa maxaad nagu jeeseesaysaa mayd baa annaga noo yaalla xaalad xun baanu ku jirnaa aduguna waa nagu ciyaaraysa sac gawraca maxay tahy saasay leeyi sac gawraca maxay tahy nebi muuse calayhi salaam wuxuu yidhi ilaahay baana magan uga ahay inaan jaahiliinta ka mid noqdo macnaheedu waxa weeyaan ciyaar iyo jees-jees dadka lagu jees-jeesaayo waa jahli ninka sameeyena waa jaahil nebi muusena yani waxa weeye xaashaahu iyo dadka ahlulkhayrka inay wax ku jees-jeesaan saas wey macnaha markaasaa waxay yidhahdeen waaye garawsanay waa badan tahaye bal sac ha naloo tilmaamo bal sacun may isaga tillaabsadaan sacun may soo qabtaan ka ugu dhowntay soo qabtaan may gowracaan waa reer bani israa'iil miyaad kari waxay yidhahdeen noo caddee muxuu yahay sac bal sacan noo sharax noo tilmaam wuxuu yidhi alle wuxuu idin leeyahay saca ilaahay baa tilmaami nebi muusena wuu u gudbinayaa iyaga wuxuu alle idin leeyahay sacu horta da ma aha duq ma aha mid yar oo dhallinyaraana ma aha qaalin yarna ma aha waa dhexdhexaad xaggaa waa dhankii da'da ee warka laydin leeyahay laydin amraya sameeya intaad hadalka badan iska daysaan soo qabta neef la oho tilmaanta alahu gowraca saasuu ku yidhi wadkuruu xusuusta id wati wadkur wadkuruu xusuusta ama wadkur xusnabiy id waqti qaala uu yidhi muusa muuse liqowmihi qowmkiisi markuu ku yidhi tolkii ina allaha alla ya'murukum wuxuu idin amrayaa an tadbaxuu inaad gowracdaan baqaratan sac inaad gowracdaan neef lo ah qaaluu waxay yidhahdeen atattakidunaa ma waxaad naga samaysanaysaa ood naga dhiganaysaa husuwan jees-jees ma nagu ciyaaraysaa muuse qaala wuxuu yidhi acuudu waxaan magan geli billaahi ilaahay baan magan geli an akuuna inaan ahaado min aljaahiliina kuwa jaahiliinta inaan ka mid noqdo ilahay baan magan uga ah kuwa ilaahay ku jeeseesa dadka ee yasa ee ku ciyaara jaahiliinta inaan ka mid noqdo ilahay baan magan uga ah qaaluu waxay yidhahdeen udcu bari marka lanaa annaga rabbaka rabbigaa noo bari yubayin haweyd ha caddeeyo lanaa annaga maa hiya waxa ay tahay maa maxay bay hiya iyadu a tahay maxay tahay neefka lodi muxuu yahay lo xagee bal uga abtiri waa badan tahay sacan u abtiri oo caddee baa le qaala wuxuu yidhi inahu isagu alle weeye yaquulu wuxuu leeyahay innahaa sacaasi baqaratun waa neef lo ah waa sac oo laa faaridun mid da' aan ahayn mid duqa ma aha oo da'weyn walaa dikrun mid da'yarna ma aha oo qaalin ah cawaanun waa u dhexeeya bayna dalika kaasuu udhexeeya da'da weyn iyo da'da yar buu udhexeeya waa dhexdhexaad fafcaluu sameeya maa tu'maruna waxa laydin amrayo sameeya tilaabsadoo hadalka badan joojiya qaaluu waxay yidhahdeen dayn maayaana fiir udcu bari lanaa annaga rabbika rabbigaa noo bari yubayin ha caddeeye lanaa annaga maa maxay buu lawnuhaa midabkeedu ahaaday da'dii garanay bal midabkii ha naloo sheego qaala wuxuu uhi nabi muuse calayhi salaam inahu alla yaquulu wuxuu leeyahay inahaa iyadu baqaratun waa sac safraa'u oo jaallo ah midabkeedu jaallo yahay faaqicun weliba uu saafi yahay lawnuhaa midabkeeduna uu saafi yahay wax badxaa uusan jirin tasuru oo farax gelinaysa annaadiriina ruuxii fiiriyana uu ku farxayo yacni waxa weeyaan aada u qurux badnow xagga waxaad tidhahdaa hilibka iyo siday isu haysato yani ruux alla ruuxii isha saaraba wuu ku farxaya macnaha waxa wey qalbigii way riyaaq gelinaysaa way macnaha saas wuu riyaaqaya taasi da'dii bay ahayde haddana waxay wax ka weydiinayaan bal midabkeeda ha naloo sheego maxaa ka galay midabka neefka lo-da lo waa loo emay uu neef saca gowracaan shadaduu fashadad allahu calayhim way isku adkeeyeen markaasuu allana ku adkeeyey subxana wa tacala saas weeyaan sideedaba haddaad yacni fatwo doon tahay oo in masale lagaaga jawaaba aad doonayso haddii laguu caddeeyo waa la tagaa markabana sidaad fahamtay baa la fuliyaa laakiin haddii aad sii qufqufto oo aad sii dabagasho ood findhicisho adigana waa lagula findhicili meel xun bay kula geli marka sooma marka iska fudude waxbaa isku adkayn waxay yidhahdeen qaaluu waxay yidhahdeen udcu lanaa noo weydiin noo bari rabbaka rabbigaa noo bari yubayin ha caddeeyo lanaa annaga ha noo caddeeyo maa maxay buu lawnuhaa midabkeedu yahay qaala wuxuu yidhi inahu isagu alla yaquulu wuxuu leeyahay inahaa iyadu baqaratun waasac safraa'u oo jaallo ah midabkeedu uu jaallo yahay faaqicun uu badhax la-yahay lawnuhaa midabkeedu saafi uu yahayo yacni waxa weeyaan wax tarraxa uusan jirin tasuru farax gelinaysa annaadiriina kuwa fiirinayana farax gelinaysa yani waxa weeye way ka farxinaysaayoo markaad isha saartahay way kusoo jiidan waad u riyaaqi wey macnaha qaaluu waxay yidhahdeen udcu bari lanaa annaga rabbaka rabbigaa noo bari yubayin ha caddeeya lanaa annaga maa maxay bay hiya iyadu tahay bal kadeedka nebi muuse haysta arka maxay tahay maxay tahay inbay la agtaagay maa maxay bay hiya iyadu tahay maxaa yeelay ina albaqara lo-dii tashaabaha waa isku darmaday calaynaa dushanade waa seekaa la khaldamay waa isu ekaadaye bal nooha naloo sii caddeeyo wa innaa anaguna in shaa allah hadduu alla doono lamuhtaduuna kuwa hanuuni baanu nahay waanu u samayn doonaa saas maana qaala wuxuu ihi muusa calayhi salaam inahu alla yaquulu wuxuu leeyahay inahaa iyadu baqaratu waa neef lo-a laa daluulun mid laylyan ma ah taasoo tuhiiru fasha ama faagta ama qoda alarda dhulka qoda walaa tasqi mid waraabisa ma aha alxarha sarciga iyo beerahana mid waraabisa ma aha musallamatun wey waa mid nabad gasha ideeda ma ahaan qaaluu waxay yidhahdeen alaana hadda ayaad ji'ta la timid bilxaqi xaqiiqadii haddaad la timid xaqiiqadaan rabni haddaad keentay fadabaxuuhaa way gowraceen walxaal bay gowraceen maa kaaduu aysan sigin yafcaluuna inay sameeyaan waxay yidhahdeen bal ha noo caddeeyo ha la sii caddeeyo bal midabkeediina garanay da'deediina garannay laakiin weli waxaan usii baahannahay in bal la sii caddeeyo maxaa yeelay lo-da midabkeeduna uu yahay jaallaha da-deeduna ay dhexdhexaad ka tahay way fara badanta marka bal ha la sii caddeeyo weli way seekaan dhex jirtaa waxaa lagu yidhi waanan hanuuni doonaa bay dheheen waxoogaa rajay muujiyeeno inaanun macangeegnimadan kusii jirayna mehe inay isla yaabeen baanu malan iyaga laftooda inaan macangeegnimadan un kusii jirayna ma ahee waanu samayn doonaa bay leeyihi laakiin bal waxaa la caddeeyo wuxuu ku yidhi alle wuxuu idin leeyahay neefkan lo-da ah mid laylyan ma aha daluulka waxaa la yidhahda neefka la layliyey la layliyey ee shaqada loo layliyey inuu shaqeeyo oo la rarto ama wax falo ama shaqeeyo loo layliyey baa waxaa la yidhaahdaa yani daluul la yidhahda saas maana waa layliyey xoolaha laba midna sidii ilaahay u abuuray weyo dushiisa lama taabto wuu daaqaayo waa la maalaa markii la rabana waa la kashaa midna waa lagu adeegtaayo ama waxbuu falaa ama waa lagu dhaansadaa ama waa la rartaa midkaasaa daluul la dhahaa marka waa mid yani laylyan wey marka mid laylyan ma aha oo dhulka fasha dhulka laguma fasho ma faagto mid beeraha waraabisana ma aho oo biyo lagu soo dhaamiyo musallamo weeyaanoo ceeb male meelyan iin kuma laha waxaa loogu daray barna ma laha shiyada waxaa la yidhahdaa waa midabka khilaafsan midabka intiisa kale meel yaroo midabka intiisa kale khilaafsan marka bar mar haddii la yidhi midabkeedu waa jaalle midabka wax yar oo ka gedisan ma laha saas way maanaa laa shiyata fiiha qaaluu waxay yidhaahdeen alaana ji'ta bilxaqi intaa markii loo tilmaamay ayay yidhahdeen haddaad xaqii la timi hadda oo markii hore xaq muuse la imaanay miya bal abdaroodo fiiri markii horeba xaq waa la yimide laakiin ayaga macangegnimadooda iyo madaxadaygooda iyo qalafsanaantooda unbay arrintu sidan ku noqotay macana sidaas weya way sameeyeenoo way gowraceen bu rabbi subxana wa tacaala markii sidaa loogu sharxay kadib ayagoo oon sigin inay sameeyaan mayna sigin inay sameeyaan maxaa laga wadaa yacni nimanku sida ay yani ay su-aalaha isu daba dhigeen iyo kolba markii la cadeeyaba sida ay dib ugu sii guranayeen waxayba sigeenba inay iskaba tagaan inay gowracaanba inay faraha ka qaadaan bay qarka u istaageen iyagoo taas ay dhacday ayay dib ka gowraceen way macanaa markii hore laakiin qarka waxayba u istaageenba inaysan gowracin su-aalaha faraha badan iyo madaxadaygooda iyo macangegnimadooda saas way macanaa qaaluu waxay dhiheen udcu bari lanaa annaga rabbaka rabbigaa noo bari yubayin ha caddeeyeen lanaa annaga maa maxay bay hiya iyadu ahaatay neefkan lo-di muxuu maa maxay bay hiya iyadu oo tilmaam labadii hore lasoo tilmaamayo tilmaamo kale yay rabaan maxaa yeelay ina albaqara baqarkani waa lo o dhan jinsi ina albaqara lo-dii tashaabaha waa isku darmaday oo waa isu ekaaday calaynaa dushannadii waa isaga kaana ekaaday oo garan weyne midda la rabo wa innaa anaguna in shaa allah hadduu alla doono lamuhtaduuna kuwa hanuunanayaanu nahay oo jidka waanu ku dhiciyo waanu samayn doonaa qaala wuxuu qaala wuxuu uhi nabi muuse calayhi salaam inahu isagu alle yaquulu wuxuu leeyahay inahaa iyadu baqaratun waa neef lo waa sac oo laa daluulun mid laylyan aan ahayn tuhiiru midaasoo fasha alarda dhulka fasha dhulka faagta oo fasha ama qoda walaa tasqii mid waraabisana ma aha alxarfa beerta iyo sarciga baybiyana laguma soo dhaamiyo oo laguma waraabiyo beeraha musallamatun weeye mid macnaha nabadgashan mid la nabadgeliyo wey musallamatun waa mid la nabadgeliyo oo ceeb oo dhan laga nabadgeliyo iin iyo dhimanaansho ma lehee neef xoolaha intuu dhammaystiran yahay bay dhammaystiranta musallamatun waa mid la nabadgeliyo ceeb laga nabadgeliyo laa shiyata wax bar ah iyo midab midabadeeda khilaafsanna fiiha dhexdeeda ma aha wax bar a male qaaluu waxay yidhahdeen alaana hadda ayaad ji'ta la timid bilxaqi xaqiiqadii aan rabnay hadda la timid haddaa tilmaantii ku keentay fadabacuuha waa gowraceen wamaa kaaduu walxaal bay gowraceen maa kaaduu aynan sigin yafcaluuna inay sameeyaan inay sameeyaanba ayagoon sigin oo ku sigtayba inay iska daayaan ayay gowraceenoo markii dambe ay macnaha ku kaceen oo ku dhaqaaqeen saasuu alla leeyahay subxana wa tacala waid qataltum nafsan fadaara'tum fiiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuun sababka maadaama qisadii la sheegay sababtay qisadu ka timidba ku timid baa dib laga sheegay luqada carabiga ee qur-aanku kusoo degay baa laba qaab baa la isticmaalaa shay markaad ka warramayso inaad sababtii shaygan keentay marka hore hormariso kadibna shaygii ka dhashay oo qisada ahayd aad ka dambaysiiso waa la isticmaalaa marna qisada iyo musababka arrinka qisadaa laga warramaa qisadii markii laga warramo kadibna sababtii keentay baa laga dambaysiiya tani waa qaabkan dambey ku socotaa usluubkan dambeo sababtii qisada keentay baa dib laga sheegay waatan marka waid waqti xusa qataltum aada disheen reer bani israa'iilow nafsan naf markaad disheen oo fadaara'tum aada isku khilaafteen fiiha dhexdeeda wallaahu allana mukhrijun weeye midkii bixinaya maa shayga kuntum aatihim taktumuuna kuwa qarinaya faqulnaa markaasaa waxaanu nidhi idribuuhu dhufta maydka ku dhufta bibacdihaa sacan qaarkii ku dhufta saca qaar ka mida ku dhufta kadalika sidaasoo kaleu yuxyi llahu ilaahay u noolaynayaa almawtaa kuwa dhintay saasuu u noolaynaya siduu kaa u nooleeyey oo kale buu inta dhimatay u noolayn oo wayuriikum wuu idiin tusayaa aayaatihi calaamooyinka iyo astaamaha ku tusaya awooddiisa iyo qudradiisa lacallakum waxaad mudantihiin tacqiluuna inaad caqli yeelataan ood waxgarataan waxaad xusuusataan markaad naf disheen oo nin idinka idinka mid oo reer bani israa'iila uu naf dilay markuu dilay kadibna aada isku qabsateen ood isku khilaafteen fadaara'tum ay ikhtalaftum watanaasactum tadaarua waxaa la yidhahdaa iyo dariga asalkiisa dafciga la yidhahda riixidal daraa baa la yidhahdaa iyo dafca waxaa looleeyaa sidaa labada ruux markay isqabsadaan oy murmaan soo isma riixriixaan marka saas daraaddeed baa fadaara'tum waad isriixriixdeenoo ninka dilkiisii baad isku riixriixdeen war idinkaa dilay ma idinkaa dilay waad iskhilaafteen baa laga wada waad iskhilaafteen oo dhiiggii baad isku khilaafteen iyo ninka ciddii dishay allana subxaanahu wa tacaala waxa aad qarinaysaan wuu soo saari maxay qarinayaan gacanku dhiiglihii ninka dilay bay qarinayaan wuu isqarinaya murankaba tanaa keenay kaana ilaahay wuu soo saariyoo ma qarsoonaan doono markaasaa waxaan ku nidhi buu rabbi yihi subxaanah wa tacaala neefkii aad gowracdeen qaar ka mida maydka ku dhufta saca qaarkii maydka ku dhufta qaarkaasi waa kee ma lugta ma bawdada ma jeeniga ma madaxa warkeeda laynama gashan qur-aanna ma sheegin sunno nebina ma sheegin qayb alla qaybtuu lagu dhuftayna muhimmaddii waa la helay soo ma maxaa naga galay marka wax way qaybtuu ah qayb uun saca ka mida ku dhuftaa la yidhi maydka way ku dhufteenoo maydkii waa soo istaagay waa noolaaday markaasuu caddeeyey oo sheegay oo yidhi ninka idilaya waa hebelkaa ina hebel khalaas soo ma arrintii laguma kala bixi ayib darsiga laga leeyahy waa kama kadalika yuxyi illaahu lmawtaa soo naf dhimatay oo inay dhimatay aada ogeydeen ilaahay ma soo noolaynin oo hortiinna intay soo istaagtay ma hadlin haw ma muran baa marka ku jira markaad dhimataan kadib in ilaahay aakhara idin soo noolayn doono ma wax laga murmi karaa maya naftaasuu u nooleeyey hadda idiin muuqata buu inta dhimatayna ilahay usoo noolayn doonaa subxana wa tacala saas weeyaan leanna waxa weeyaan nimankii nebigu sal lay waslam uu ka dhashay ee carabta ahaa ee diinta loo gudbinayay ayaa waxay ka muransanaayeen aakhare in laysu soo saari doono oo ma markii la dhinta kadib baa lasoo noolaan doona maba dhici kartay dhihi jir waxaa la leeyahay marka reer bani israa'iil baa ninkaa hortooda ilaahay kusoo nooleeyey allaha soo nooleeye soo awood uma laha markaad dhimataan kadib inuu idin soo nooleeyo kadalika yuxyi illaahu lmawta caqiidat lbacdi wanushuur baa la taqriirinaya maana saas way maana dhowr meelood ilaa shan meelood ayayna aayaddu ku taqriirin doontaa mabdaa isaga dhowr mihaal oo kani kow ka yahay ayaa laga bixin doonaa marka la dhis kadib in ilahay soo noolayn doono dadka maana tusaalayaal noocaasoo kale oo kani ka mid yahay baa la bixin doona wadkuruu xusa reer bani israa'iilow id waqti qataltum aad disheen nafsan naf markaad disheen idinka mid ah oo fadaara'tum nin iyaga ka mid aa dilay fadaara'tum markaa aada isku riixiixdeen ood isku khilaafteen fiihaa nafta dilkeeda aad isku khilaafteen wallaahu allana mukhrijun waya midkii soo bixinaya maa shayga kuntum aad tihiin tagtumuna kuwa qarinay oo ninkan kii dilay ah iyo dilkiisaa bannaankaa la keeni wax ilahay ka qarsoon ma ah allana wuu muujin faqulnaa markaa waxaanu nihi idribuu dhufta idribuuhu maydka ku dhufta bibacdihaa neefka qaarkii saca qaar ka mida ku dhufta way ku dhufteen wuu noolaaday soo ma kadalika sida kaas uu u noolaadee alla u nooleeyoo kale ayuu yuxyi ilaahay u nooleeyaa almawtaa kuwa dhintay u nooleeya ama adduunka ama akhrab ayb wayuriikum uu idintuu idin tusi alla subxaana wa tacaala saasoo kale idin tusi aayaatihi calaamadihiisuu idin tusi aayaadku maxay yihiin waa astaamaha waaweyn ee ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa ku tusay soo ma awood ilaahay uu leeyahay buu hortooda ku tusay aayad iyo calaamad weyn oo ilaahay awooddiisa tusaysa wey macnaha oo tilmaamaysa wey lacallakum tacqiluuna si aad u caqli yeelataan ood wax u garataan oo wax u fahantaan ayaa sidaa loo yeelaya wey macnaha ama lacallakum waxaad mudantihiin tacqiluuna inaad caqli yeelataan ood wax garataan uma qasad quluubukum min bacdi dalika fahiya kalxijaarati aw ashaddu qaswa reer bani israa'iil aayado cadcad soo lama tuso aayadihii cadcaddaa markii la tusay kadib mawqifkoodu muxuu aha quluubukum quluubtiinni baa ingegtay min bacdi dalika kaas gadaashiisa aayaddaa iyo astaamaha weynee laydin tusay kadib quluubtiinni waa ingegtay oo fahiya iyadu quluubtii kalxijaarati dhagaxyaantoo kale wey xagga adayga iyo qalafsanaanta aw amase ashaddu wayba daraan badan tahay ashaddu mid adayg badan weeye quluubtii qaswatan xagga ingeyga ayadaaba ka adayg badan dhagaxyaanta wa inna min alxijaarati dhagaxyaanta waxaaba ka mid ah lamaa shay baa ka mid ah yatafajaru uu burqanayo minhu xaggiisa ay ka burqanayaan alanhaaru webiyaashu ay ka burqanayaan wa inna minhaa dhagaxyaanta waxaa ka mid a lamaa shay baa ka mida yashaqaqu uu macnaha dildilaacayo uu jexjeexmayo lamaa shay baa ka mid a yashaqaqu jeexjeexmayo dildilaacayo oo fa yakhruju uu ka soo baxayo minhu xaggiisa almaau biyuhu ay ka soo baxayaan wa inna minhaa dhagaxyaantii waxaa ka mid a lamaa shay baa ka mid a yahbitu hoobanayo oo dhacayo meel sare ka soo dhacay min khashyati illaahi ilaahay cabsidiisa daraaddeed wama allaahu allana ma ahaanin bihaafilin mid moog camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ma mooga nimankii intaa la tusaaleeyey oo calaamadaha waaweyn ee wax lagu qaato la tusay oo intaasoo dhinac lagala hadlay oo wax laga tusaaleeyey nimankii iyaga ahayd qalbi adayg inbay kasii qaadeen quluubtiinnii baa ingegtay oo adkaatay qalbigu waa ingegayo wuu adkaaday waxaa la yidhaahdaa markii uu mawcidada iyo waanada iyo waxsheega ay waxba ka bedeli weyday qalbigiinni waa adkaaday qalbigu weliba adeegiisu wuxuu daran yahay markii intuu arko xaqii iyo xujajkii cadcadaa intuu arko markaa kadib uu ingego waa geed biya ku dhex ingege wey hadduu isagoo jahli ku jira jahli dhexdii uu ku ingego waa geed meel cidlaa ku ingegay oo dhibic ku dhacdaiyo daruur unbuu sugaya soo ma laakiin hadduuba biyaha dhexdoodii ku ingegay oo xujajkii iyo aayaadkii markuu arkay kadib uu ingegay rajo miyaa laga qabaa inuu dib u qoyo maya way macna tusaala laga bixiya dhaga yani sida ay quluubtooda u ingegtay oo waxaa lagu tusaaleeyey dhagaxyaanta ayay la mid tahay bal bal wayba ka adayg badan tahay awda waxaad tidhaahdaa awdu ama sideeda kuwada waxaad tidhaahdaa waxaa laga wadaa quluub qaar ka mida iyagana quluubtoodu dhagaxyaantay la mid tahay qaarna wayba ka sii adagtaa way ka qallafsan tahay dhagaxyaanta saa ka dhig oo laba nooc ka dhig ama awda waxaad tidhahdaa bimacna lwaa weeyo yani ama bimacnaa baldhe kolba kaa doontaad awda marin kartaa macnaha laakiin marnaba shaki maaha ilaahay inuu shakisan yahay quluubtoodu ma dhagaxyaantay la mid tahay mise way ka adag tahay ma shakisna ilahi subxana wa tacala laakiin awdu macaani kaloo fara badan bay leedahay oo macnaha loo isticmaalay ayb dhagaxyaantii baa marka laynoo sheegi sida ay quluubtooda uga jilicsantahy dhagaxyaanta qaar waxaa ka mid a intay kala intay macnaha waxa weeyaan ay ay macnaha waxa weya ay ka burqanayaan webiyaashu ay kasoo burqadaan ilaha durdurka ah dhagaxyaan bay kasoo burqadaan oo buuraynka ka yimaadaan biyaha ka yimidi waa ilmo uu dhagaxii ilmaynaya oohin wey ilahay dartii u ooyay subxana wa tacala cabsi ilahay buu la ooyay qaar ka midana intay dildilaacaan bay biyo ka soo boodaya waa cabsideed ilahay iyagu qaar dhagaxyaanta ka midana meel sare ayuu saaran yahay buur dusheed isagoo saaran buu halkaa ka soo dhacaya maxau saa u yeelaya cabsi ilahay buu halkaa uga soo dhacaya laakiin quluubtiinna wax isbedelaba waa laga laaya saas way macnaha marka dhagaxyaantu inay ilaahay ka cabsato xaqiiqo wey sidaa in loo daayaana saxa dhagaxyaantu ilaahay way ka cabsadaan xaqiiqana way inay ilaahay ka cabsadaan jamaadaadkaas ilahayna ka cabsadaan tusabbixu lahu samaawaatu asabcu waalardu waman fiihina wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walakin laa tafqahuuna tasbiixahum makhluuqaadkaan arkaysaan kulligood ilahay bay u tasbiixsanayaan buuraha iyo dhulalka iyo meel walba laakiin ma fahmaysaan soo nabigu ma odhan sal lay waslam yani waxaan garanayaa dhagax ila hadli jiray baan garanaya bu nabi sal lay slm buurta uxudna nebigu waa kii dhihi jiray sal lay waslam waa buur na jecel annaguna aan jecelnay soo ma marka dhagaxyaantan aad arkaysaan la dhihi maayo macnaha in la leexiyo meehe in loo daayo weye ilahay bay ka cabsadaan subxana wa tacala laakiin say uga cabsadaan ma fahmi karno say uga cabsadaan bay laakin way ka cabsadaan rabbi subxana wa tacala saas weeyaan law law anzalna hada qur'aana cla jabalin lara'aytahu khaashican mutasadican min khashyat illah saas way macnaa qur-aankan haddii buur lagu soo dejin lahaa ayadoo dildilaacaysa ilahay cabsidiisaad arki lahayd macnaa qur-aankan culayska u leeyahay macnaa sidaas weya marka dhagaxyaantu ilahay bay ka cabsadaan bini aadamka kuwa qalbigoodu ingegay qulubtoodu qallaftayna dhagaxyaantu way dhaamaan saas way macnaa uma markaa kadibna qasad waxaa ingegtay quluubukum quluubtiinna way ingegtay min bacdi dalika kaa gadaashiisa oo fa hiya iyadu quluubtii kalxijaarati dhagaxyaanto kale wey dhagaxyaantay la midta xagga adayga iyo qallafsanaanta aw amase kuwa waa kuwaasoo dhagaxyaantay la midyihin aw amase ashaddu way ka adayg badan yihiin dhagaxyaanta qaswatan xagga ingeyga qaarna waaba ka sii adag yihiinba oo waa ka qallafsan yihiin yani dhagaxyaanta waina min alxijaarati dhagaxyaanta waxaaba ka mida lamaa shay baa ka mida yatafajaru uu burqanayo minhu xaggiisa alanhaaru webiyaashu ay ka burqanayaan webiyaashu ay kasoo burqadaan baa ka mid waina minhaa waxaa ka mida dhagaxyaanta lamaa shay baa ka mida yashaqaqu dildilaacaya fayakhruju uu ka soo baxayo minhu xaggiisa almaau biyuhu ay ka soo baxayaan ta hore iyo tan waa kala gedisan tahayo midna waa webi iyo il durduraa ka imaanaysa midna intuu kala dilaaco unbaa biyo markaa aan soconaynin baa ka soo baxay biyaa kasoo boodaya mana waina minhaa waxaa ka mida dhagaxyaantii lamaa shay baa ka mida yahbitu hoobanaya oo dhacaya meel sare kasoo dhacaya min khashyat illahi ilahay cabsidiisa daraaddeed wama allahu allana ma ahaanin biaafilin mid moog camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan soo ilahi subxana wa tacaala muminiinta ugama digin inay sidaa reer bani israaiil quluubtoodu u qallaftay u ingegtay inay quluubteenna u ingegto alam yani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illah wma nazla min alxaq wla ykunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fataala calayhim lmadu faqasad quluubuhum siday quluubtooda u ingegtay oo kale idinkana yayna u ingegin ee muminiintow ilaahay waanadiisa iyo wacdigiisa iyo u jilca ciqaab addoonka la ciqaabo quluubtaqalbigiisao khayrka laga engejiya ugu dara saas man oo waanadii iyo diintii iyo qur-aankii iyo axaadiistii iyo hanjabaadii iyo ballanqaadkii iyo waxbaba kaa qaban waayaan meeshaada inaad taagnaato yani waxa wey waa dhaqanka yahuudda ilahay uu ku sheegay subxana wa tacala afa tatmacuuna ma waxaad damcaysaan an yu'minuu inay rumeeyaan lakum idinka hunguri ma wuxuu idinkaga jiraa inay idinka rumaystaan walxaal qad kaana ay ahaayeen fariiqun koox oo minkum idinka minhum ayaga ka mid yasmacuuna kuwa maqla kalaam allahi ilahay hadalkiisa tawreed uma markaa kadibna yuxarifuunahu way leexinayeen yuxarifuuna way doorinayeen oo way bedelayeen min bacdi maa caqaluuhu markay fahmeen kadib walxaal bay duwayeen oo leexinayo bedelayeen hum iyagu yaclamuuna ay og yihiin khaladkooda iyo ciqaabta ka dhalanaysaba tani waxa weeye nebiga sal alay wasalam iyo saxaabadiisa ba aad waxay isugu taxallujin jireen oo isku dhibi jireen in ay yahuuddan iyo reer bani israa'iilkan la degan inay diinta qaataan oy nebiga raacaan sal alla alay slam markaasaa ilahay wuxuu ku leeyahy waxba taas ha isku dhibina ma waxay idinla tahay hunguri idinkaga jira iyo damac inay idin rumaynayaan oo ay idinka rumaysanayaan oo xaqa idinla qaadanayaan iyadoo koox ayaga ka midii ilaahay hadalkiisii intay maqlaan waa tawreed hadalkii ilaahay ee kitaabkoodii tawreed ku soo arooray intay maqleen markay maqlaan hadalki ilaahay hadal ilaahay inuu yahayna ay og yihiin bay bedeli jireen intay qabtaan bay bedelayaan say u bedelayaan laba mid yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi meeshan xarafkii ku yaalay intay ka saaraan bay xarafay jeebkooda kala yimaadeen bay soo gelin jireen taasi waa taxriifka lafdiga la yidhahdo lafdigii meesha ku qornaabay bedelayaan ee tawreed oo meeshay ka saarayaan lafdigiiba taxriifka labaadna waa taxriifka macnawiga aho macnihii ilaahay ula jeeday yaa intay ka leexiyaan bay macno iyagu jeebkooda ay kala yimaadeen danahoodana u adeegaya bay dadka ugu fasiri jireen sidanuu ilaahay ula jeedaabay dhihi jireen kii ilaahay uu ula jeedayna way garanayaan laakiin way ka leexinayaan macna marka iyagoo hadalkii ilaahay intay maqleen oy og yihiin inuu hadalkii ilaahay haddana ay u badheedheen hadalkii ilaahay inay bedelaan miyaad idinku hadda hunguri idinkaga jira ma nimankaasaad hadda ka sugaysaan oo hunguri idinkaga jiraa iyo damac inay idin rumeeyaan ma kuwaasaa hunguri idinkaga jira maya hunguriusa idinkaga geli hadalkii ilaahayay maqleen bay tixgelinayan hadday wuxuun tixgelinay marka haslu goynina way macana kaadsada wixii aad gaadhsiin kartaan gaadhsiiya laakiin niman hadalkii ilaahay ay fahmeen ooy garteen bedelay hunguriyuusa idinka gelin inayna idin raacaan way macana saas daraaddeed qoysaskii yahuudeed ee deganaa magaalada madiina reer bani quraydo iyo bani qaynuqaac iyo banu nadiir afraad yar baa nebiga ka rumaysay salawatu rabbi wasalam aleh aad u yar khaybar iyo yahuuddii deganaydna ayadana waxa weeyaan sidoo kale kulli markaad isku darto waa tiro aad u yar waxa nebi maxamed raacay salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas macana maxaa yeele nimanku habaar bay qabeenoo aayad iyo aayadihii ilaahay iyo kitaabkii towradaa bay horey usoo liqeen oo soo taxriifiyeen macnaha kuwaasi rajabale marka afatadmacuuna ma waxaad damcaysaan ood hunfuriyeynaysaan an yu'minuu inay rumeeyaan lakum idinka walxaal qad kaana ay ahaayeen fariiqun koox oo minhum ayaga ka mid ihi yani yasmacuuna kuwa maqla kalaamallahi ilahay hadalkiisay maqli jireen kuwa hadalkii ilahay maqlay ahay hadalkaasi waa kitaabkii towreeda hadalkii ku yaalay oo xalaashiisii iyo xalaashiisii intay bedeleen bay xaaraan u bedeleen xaaraamtiisiina xalaal bay u bedeleen tilmaamihii nebi maxamed sal alay wasalam ee ku yaalay towreedna intay bedeleen bay yani dooriyeen ha dooriyeene ilaa iyo hadda towreedan muxarafka ah ee ay haystaan weli waxaa baaqi ku sii ah aayaad ku tusaya nebi maxamed soo bixitaankii salawatu rabbi waslamu caleyh inay ka qarsoontay baa laga yaaba wa ilaa hadday og yihiin way bedeli lahaayeen laakiin ta ay hadda hayaane la bedelay lafteeda waxaa laga helayaa aayado tilmaamaya nebi maxamed sal alay waslam inuu maka ka soo bixi doono rasuul ilaahayna uu yahay tan ay hadda hayaan lafteeda ku taalla macna marka way bedeleenoo waxyaalahay bedeleen bay ka mid ahayd laakiin waxbaa weli baaqi ku noqday aan macnaha wax wey dadka intooda badan ayna garanayn wey macnaha afa tadmacuuna ma waxaad damcaysaan an yu'minuu inay rumeeyaan lakum idinka walxaal qad kaana ay ahaayeen fariiqun koox oo minhum ayaga ka mid a yasma culimadoodii wey yasmacuuna kuwa maqla kalaamallahi ilahay hadalkiisay maqlayen uma markaa kadibna yuxarifuunahu way doorinayeenoo way bedelayeen hadalkii ilaahay min bacdi maa caqaluuhu markay fahmeen kadib hadday kaa noqoto oo aad adoo wax hagaaji isla ay kaa xumaato iyo haddii adoo fahmay aad haddana kas u dabamarto sooma gala min bacdi maa caqaluuhu markay fahmeen kadib ayay bedeleen walxaal bay saa u galeen hum iyagu yaclamuuna ay og yihiin khaladkooda iyo ciqaabta ka dhalan doonta ay og yihiin iyagoo is-og bay u badheereen waidaa goortii laquu ay la kulmaan alladiina kuwii hadday la kulmaan aamanuu rumeeyey qaaluu waxay odhanayaan aamanaa waan rumaynay waidaa goortii khalaa uu gooni noqdo bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale markuu la gooni noqdona qaaluu waxay odhanayaan atuxadithuunahum war miyaad u warramaysaan kuwan aad u tagteene muminiinta miyaad u warramaysaan bimaa shay miyaad u warramaysaan fataxa allahu alle uu furay calaykum dushin wixii ilaahay idiin furay maxaad ugu warramaysaan liyuxaajuukum si ay idiin xujeeyaan cinda rabbihi isaga idinku xujeeyaan oo idinka garhelaan cinda rabbikum rabbigiin agtiisa afalaa tacqiluuna miyadan caqli lahayn waxay ka hadlaysaa aayaddani ahlulkitaabka laba qaybood aha reer bani israa'iil kooxna koox gaalnimadooda iyo diidadooda nebiga ay diideen caddaystay bay ahaayeen kooxna munaafiqiin bay ahaayeen waxaa la yidhahdaa kooxdan munaafiqii ahlilkitaab baa laha ahlulkitaabka munaafiqiintoodii wey yahuud way yihiin laakiin iimaan bay haddana muujisteen marka waa munaafiqiin horaanna ahlulkitaab bay u ahaayeen qoladaasaa marka laga hadlaya qoladaasaa mu'miniinta u imaanaya mu'miniinta markay u yimaadaan waxay leeyihiin waanu rumaynay nebi maxamedna inuu nebi yahay waan ogolaanay kitaabkiina inuu kitaab xaqa yahayna waan ogolaanay saasay odhanaya qoladoodii kale markay u noqdaane iyagu aan munaafiqaynaynin yahuudnimadooda iska cadaystay iyo gaalnimadooda kuwii markay ku noqdaan baa la qabsani mar kuwan waxaa lu wahan waryaadha war nimankan maxaad ugu sheegteen wixii ilaahay idiin furay oo muxuu waxa ilaahay idiin furay nebi maxamed inuu nebi yahay kitaabka uu la imaan doonona uu xaq yahay wax ilaahay horay idinku furay oo towreed uu ku soo dejiibaya sooma idinka keligiin baa laydiin furay oo sirtaa ogaa haddaad sirtaa ogeydeen maxaad nimanka ugu gudbiseen ood ugu sheegteen wixii ilaahay idiin furay si ay idinku xujeeyaanoo ay idinka gar helaan maxaa yeelay hadday ogaadeen muslimiintii iyo carabtii hadday ogaadeen towreed inay ku taallay nebi maxamed inuu imaan doono rasuul xaqana uu yahay kitaabku la imaan doonana uu xaq yahay hadday ogaadeen yahuudna ay ka ogaadeen soo loo xujaysan maayo la dhihi maayo war idinkiibaaba le rasuul weyo kitaabka nabigu ku yaalle maxaad u diidan tihiin soo taa la odhan maayo war nimanka ha garta haynaga siinina wax berrinta aynaga gar helaanna ha u sheegina sirtani ha qarsoonaato maxaad ugu sheegaysaan bay leeyihin moo inaynaga gar helaan oo xujada inaga helaan baad doonaysaan ha yeelina bay leeyihin miyaydaan caqli lahayn wixii berrinta adigiiba lagaaga gerhelahayay inaad sheegto oo ninkii aad ishayseen u sheegto berrina aada hubto inuu kugu xujayn doono hadda waa caqli darro sooma afalaa tacqiluuna miyaydaan caqli lahayn wax wax garanaya miyaydaan ahayn bay kuleeyihin macnaha sidaas iyaga dhexdoodiibaa ishaysta marka bima fataxa allahu calaykum laba macnoba waa lagu fasiraa mid weeye wixii ilaahay idiin furay oo taan hadda nidhi ah tawreed wixii ku yaalay oo ilaahay idiin furay maxaad ugu sheegaysaan nimankan nebi maxamed raacsan si ay idinku xujaystaan taa waa sax waxaa kaloo lagu fasiraa wixii ilaahay idinku xukumay lanna fataxada bimacnaa qadaa waxakama waa la yidhahda wuxuu ilaahay idinku xukumay hadda ka hor oo ciqaab ah maxaad ugu sheegaysaa nimanka oo waxay noqonaysaa waxay u sheegeen mu'miniinta in hadda ka hor awowyadood ilaahay intaasoo goor u ciqaabay oo intaasoo yani waxa weeye cadaab la mariyey markay u sheegeen baa waxay yidhahdeen war nimankiinan sharafta sheeganahayo oo magaca sheeganaya waaba niman ileen waxaa tihiin balaayo kasoo daal ah oo awowyadiinbaa ileen balaayo qab ahaa weligiinba marka waa lagu dhaleeceeyey marka waxay leeyihiin war nimankan wixii ilaahay idinku ciqaabay hadda ka hor ee idinku xukumay awowyadiin ku xukumay maxaad ugu sheegaysaa si ay idinku xujaystaan oo berrita idin yidhahdaan wareera sharaf baabaad sheegaysaan ileen dadba ma tihdinba saan laydin odhan maxaa saa u leedihi taana waa suurtagalo waa tafsiir kaloo fataxa calaykum bimacnaa qadaa waxakama oo markaa shayga lagu xukumay wuxuu noqonaya cuquubaadkii la mariyey fataxa haddaynu ka dhigno furidna waxay noqonaysaa wixii loo macluumaadkii towreed ku yaalla ilahay u furay subxana watacala ummadana yani risaaladeeda calaaqada la lahaa saas way macnaha waidaa goortii laquu ay la kulmaan aladiina kuwa aamanuu rumeeyey markay la kulmaan dadka ahluliimaanka markay la kulmaan munaafiqiintii ahlulkitaabku qaaluu waxay odhanayaan aamanaa waan rumaynay waxaad rumaysantihiin baanu rumaynay waidaa goortii khalaa uu gooni noqdo bacduhum qaarkood ilaa bacdin riwaayadka qaar waxay leeyihiin culamada tafsiirka qaar waxay sheegayaan waxay markay yidhahdaan nebi maxamed inuu nebi yaha waanu qirsanah oo la yidhahdo dee maad raacdaan baa waxay odhanayaan annaga nebi nooma ahe laakiin carabtan buu khaas ku yihi inta ay marka leeyihin war maxaa sirta ugu sheegaysaan intaawo qaar baa culimada saa u fasiray waidaa goortii laquu ay la kulmaan aladiina kuwa aamanuu rumeeyey qaaluu waxay odhanayaan aamanaa waan rumaynay waidaa khalaa hadduu goonida waidaa goortii khalaa uu gooni noqdo bacdum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale uu la gooni noqdo oo isla cidloobaan iyagu qaaluu waxay odhanayaan kuwii gaalnimadooda caddaystay oon iyagu yani yan aan iyagu munaafaqaynin kuwaasaa waxay odhanayaan kuwii kale la hadlaya atuxadithuunahum war ma u warramaysaan mu'miniinta atbaacda nebi maxamed miyaad u warramaysaan bimaa shay miyaad u warramaysaan fataxa allahu alle uu furay calaykum dushiinna oo macluumaadkii laydin siiyo towreed ku yaalla idinka keligiin laydin furo ood ogeydeen liyuxaajuukum si ay xujada idinka helaan oo idinka gar helaan bihi isaga kaasi ay idinka gar helaan bihi kaasi ay idinkula xujaytamaan aad u sheegteen cinda rabbikum rabbigiin agtiis afalaa tacqiluuna miyaadan caqlilayn oo wax garanayn maxaad isu xujaynaysaan ood xujadiinna iyo sirtiinna dadka ugu sheegaysaan saasay odhanaya awalaa yaclamuuna miyaynan ogeyn ana allaha alla yaclamu inuu og yahay maa yusiruuna waxay qarsanayaan iyo wamaa shayga yuclinuuna ay muujisanayaan hadday kuwan wax ka qariyeen ma ilahay bay wax ka qarin miyaynan ogeyn hadday wax qariyeen ilahay inaysan waxba ka qarsoonayn awalaa yaclamuuna miyaynan ogeyn ana allaha alla yaclamu inuu og yahay maa yusiruuna waxa ay qarinayaan iyo wamaa shayga yuclinuuna ay muujisanayaan ama ay muujinayaan hada wabilahi tawfiiq wsala allahuma wslm ala nabiyina muxamedi wala alihi wsaxbi waslm